بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن- أحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ودرسك السديلات كتابك الرياض البديعة baabu lqusli wuxuu baab u yahay qubayska qusligaas waxa weeyaan fuqahada agtooda haddii sabab loo idaafeeyo qusliga sida qusluljumuca iyo quslulciideyn iyo sida fiican waa in la godaa layidhi qeynkaas ama quslulbadan haddii maro iyo wixii la mida loo idaafeeyo waa in la kordhigaa fiican baa layidhi qaslulyadayn qaslu thawb iyo wixii la mida laa yajibu ma waajibin alquslu qusligu ma waajibin waa mayriga weeyaan calal xayi qofka nool dushiisa kuma waajibin ama laa yajibu kuma waajibo alquslu mayrigu cala alxayi qofka nool ilaa biljanaabati janaabo mooyaane junub hadduu noqdo rag iyo dumar kuu doono ha noqdee markaas qofkaa nool qubays baa dushiisa waajib ku ah ilaa biljanaabati mooyaane aw ilwilaadati umulid mooyaane haddii um ay gabadhi umusho qubays baa iyana ku waajibaya xataa ilmahaasi hadduu cadi yara yahay ama calaqa yahay qubays baa ku waajibaya walow min gayri balalin qoyaan la-aantiisba ha ahado ilmahaas wax qoyaana xataa hadduusan la socon qubays baa waajibaya oo ilmahan laftiisa ah hadde waxaa laga abuuray meni meni hadday timaadana qubays baa waajibi jiray ilmahanna hadde wuxuu asalkiisu weeyaan waa biyahaas manida ah aw inqidaaci alxaydi mooyaane xayd go-idiis ilaa biljanaaba mooyaane aw ilwilaada mooyaane aw inqidaaci alxaydi xayd go-idiis aw innifaasi nifaas go-idiis mooyaane dhiga caadadaha hadduu go-o gabadhi ka go-o ama kii kale uu ka go-o ee nifaaska ahaa ee dhiig dhalmaha ahaa ee markay umusho ka bacdi yimid qubays baa ku waajibaya ayib wa taxsulu way xasishaa aljanaabatu janaabadu way xasishaa janaabo way xasilaysaa imaa bidukuuli اlxashafati xashafada gelinteeda aw miqdaarihaa qadarkeeda fii qubulin la geliyo ow duburin dubur walow libahiimatin xoolaba allaha ka dhigay qofkii xoolo iyo waxaasu tegay oo xumaantaa sameeyey haddowba mar ilaaj uu ka dhacay oo xashafadiisii ama cawradiisii intii hore ee ilaajkaas laga helo qubayskii baa imaanayo waajib noqonaya ayib wain lam yaxsul yuusan ba xasilin inzaalun inzaal iyo mani dejin maniba yaysan imaan ilaajkaas iyo gelintaas hadday dhacdo qubays baa waajibaya maniba yaysan imaan wa imaa binusuuli maniyi imaada xaggee la socotaa waxa weeyaan imaa bidukhuuli lxashafa wa imaa binusuuli lmaniy mani soo degideed mani hadday timaado walow bigayri ilaajin ilaaj la-aanba ha ahaato qofkii isagoo meeshiisa iska jooga haddii xataa mani iska timaado manidaasi qubays bay keenaysa aan galmaba dhicin kal xaasili sida maniga xasilay oo kale wey fi noomi hurdada dhexdeeda qofkiiyo hurdo oo mani ka timid saasoo kale wey rag iyo dumar kuu doono ha ahaado walahu waxaa qubayskii u ahaaday walahu lilqusli weeyaan qubayskii waxaa u ahaaday fardaani laba faral oo laa yasixu uusan asaxayn qusligii ilaa bihimaa labadaa in la helo mooyaane labadaasaa lagama maarmaana labadaa waa in la helo qubays sunaa hadduu yahay iyo mid waajiba hadduu yahay labadaa shay waa in la helo alawalu kan hore anniyatu waa niyo maqruunatan xaalay tahay niyadaasi mid lala xiriiriyey biwali juz-in juz iyo xubinkan u horeeya juskaasoo yaqsiluhu uu mayrayo min jasadihi jirkiisa xaggeeda jirkiisa meesha u horeysa ee uu dhaqayo markuu saa ugu bilaabo biyaha ugu bilaabayo waa inuu niyeysto niya laga maarmaan niyadaas markuu ku bilaabay iyo wixii ka dambeeya oo dhaqo baa loo tirinayaa wixii ka horeeyey mada wayanwi wuxuu niyeysanayaa almuqtasilu qofka mayranaya rafcalxadai xada iska koriyeelkiisa buu niyeysanayaa rafca alxada xada iska koriyeelkiisa ow amase fard alqusli buu niyeysa fard alqusli buu niyeysanayaa qusligu waa maxay faralkiis soosaa maaha ow amase naxwa dalik wixii la mid a rafca alxadaث buu niyeysan ama fard alqusli buu niyeysan aw naxwa dalik wixii la mid a shay u baahan mayrasho oo kale u niyeysanaya wthaani kan labaadoo lagama maarmaankaana waxa weeyaan tacmiimu jasadihi jirkiisa ku camimidiisa daahiran xagga kore faqad oo keliya xagga kore oo keliya inuu ku camimo iyo wa shacrihi timihiisa daahiran iyo wa baatinanba midaan kor iyo hoosba daahir iyo baatin waa saas midda hore waa jirka maqaarka inuu ku camimo biyaha daahiran weeye xagga kore bes amaa timaha wa shacrihina inuu ku camimo daahiran iyo wabaadinan bilmaai biyo maratan mar hal kol waaxidatan oo keliya waxaa la rabaa jirkiisa inuu hal mar biyo ku camimo timaha xagga daahirka timahana gudaha iyo salka timaha iyo korkaba inuu biyo ku camimo hal mar maratan waaxidatan waaye oo timaa haddii biyuhu dusha ka maraano gudaha aysan u gelin uma noqonayso uma noqonayso janaabadii ka kor noqon mayso xataa qofkii garka weyn lahaa garkii biyihii inuu sidii weesadii maaha waa junub marakan qubays waajib uu qubaysanaya ama mid sunnaa soo maaha waa inuu gudaha u geliyo biyaha bilmaai maratan waaxida wayajibu waxaa waajiba cala almuqtasili waxaa ku waajiba qofka mayranaya dushiisa an yatacashara inuu duugo daluugid jejebin an yatacasara inuu jejebiyo gacanta saa ugu jejebiyo macnaa ku daluugo oo waxa weeyaan ku celceliyo xataa tan xataa tanfatixa ilaa ay ka furanto xalqatu duburihi dabadiisa wareegeeda oo wayaqsilahaa waxataa yaqsilahaa ilaa uu ka mayrayo can ilxadai xadadka waa isijadi qofkan jirkiisao dhan waa junub macaa maxalkii loo isijeynaya waxaa la rabaa biyihii inay gaaraan marka waxaa la rabaa gacantii inuu ku celceliyo meeshii uu u dhaqayay ama duburta ahayd an yatacasar maxay tahay an yatacasara waa ku daluugidaas iyo ku jejebinta ku celcelinta gacanta meeshii duburtii oo kale ilaa ay soo baxayaan wixii meeshaas ku jira oo laalaab ah maqaarkiisa wixii laalaabnaa sidii qof maaragtay xoogaa doconayoo kale inta iska dhigo si duburtii iyo aaggeedii oo dhan ou tartiib ugu dhaqo xataa tanfatixa ay ka furmayso xalqatu duburi oo yaqsilaha uu ka mayrayo canilxadii xadidka uu ka dhaqayo jirkiisiiba meel isku laaban oo qalalan jidhaa la diidaya inuu iska kaco oo uu qabo inuu dahaaro qaatay junubna uu yahay wa cala alunhaa midda dhadigna waxaa dusheeda an taqsila inay dhaqdo maa yadharu waxaa muuqda minhaa xaggeeda ka daahiraya cinda qucuudihaa fadhiisashadeeda agteeda calaa qadamayhaa labadeeda lugood ama gomadood ay ku fadhiisata ayadoo noqoshee gabadhaasna intaasay dhaqaysaa fa ina daalika kaasi kullahu dhammaantiis min daahiriljasadi jirka xaggiisii kore weeye daahirkii kore weeye meeshaan duburta la dhaqayo iyo meesha isijadayo kullu waa jirka daahirkii kore weeyaan marka daahirkii korena muxuuna yiri waa in biyaha lagu camimo falow turika haddii laga tago fi lqusli mayriga dhexdiisa walow nisyaanan halmaanba allah ka dhigay wixii meelihii la yidhi hal la dhaqo yaan laga tegin buu ka tegey meel yare isku laaban ama biyihii aysan gaarin buu ka tegey oo meelaha hadda lasoo sheego oo kaleba ka mida sida duburtii iyo wixii muuqanaya markii gabadhii labadeeda gumad ku fadhiisatay baan la dhaqin walow nisyaanan hadda halmaanba allaha ka dhigay lam yasixa alquslu qusligaa iyo qubayskaasi ma asaxayo ma jira wey walafdalu sida fadliga badan oo ugu fiican an yaqsila inuu dhaqo weeye qofka mayranaya haadayni lmaxallayni labadan meelood labadan meeloodoo hore iyo gadaal ah labada cawro ah inuu mayraaba fiican qabla jasadihi jirka ka hor qubayska biyaha kore intuusan isku bilaabin iyaga inuu mayraa fiican biniyatin maca niyatin niyo ku dhaqo niyadaasoo takhusuhumaa ku gaar ah labadaa meelood khaas ku ah labadooda ku khaasa takhusuhumaa labadaa meelood ku khaas oo ku gaar noqonaysa oo niyadaasoo ah hayri niyati niyo keyrkeed niyadii aan ahayn ka duwan calaa baqiyatiljasadi jirka intiisa kale maalan qubayska iyo weesada waa isi soo hoos galaan marka qofku junub yahay marka markuu labadaa maxal dhaqayay ayuu niyo ku khaas yeelay rafculxadad meeshaan xadadkii in laga kor yeelo niyadaas khaaskaabuu ku mayran qabla jasadihi jirkiisa ka hor kale biniyatin oo takhusuhumaa oo hayri niyat calaa baqiyati iljasad jirkii kale markuu ku bilaabaya biyihiina waa niyeysay markii hore wuxuu niyeysay xadadkan inuu ka koryeelayo can maxalil istijaa'i maxalkan istijada oo horeya gadaal ah keligiis booskaas keliya waa niyeysay waana dhaqan jirka kale markuu mayrayana wuxuu niyeysay janaabo guud ahaaneed inuu iska koryeelayo waa masaladii la dhihi jiray daqiiqatu daqiiqa masalo qarsoon oo hooseysa wey marka markuu meeshaan dhaqay dee gacantii unbaa xadadkii hadda la socdaa ilaa labadan keliya maxal gacan baa lagu dhaqay gacantu wuxuuna niyada ku khaas yeelay labada maxal keliya gacantu kuma jirin gacantaan dhaqday xadidka waa la socdaa marka jirkan kaleba iyadu ka midta markuu mayranayo biyaha la gaarsiinayo maxaa timihii salkoodi maxaa meel kas wa sunanu lqusli qubayska sunayaashiisu kahiiratun waa mid tiro badan minhaa waxaana ka mid ah alwuduu'u weesaqaada kaamilan xaal yahay wuduuaas qablahu qabla alqusl qubayska ka hor intaadan qubayskaba la imaan inaa marka hore weesaysataa fiican waa kaas sidaas waa sida ugu fiican wadalku acdaa'ihi baa sunayaasha ka mida xubnihiisa inuu dalki ku samey jijidid gacanta inuu qubayska ismarmariyo dalki baa la yihahda iyana waa sunni culimaa le dhahaysa waa waajib khilaafkaas baa laga baxayaa jirkana in gacantii la marmariyaa u nadaafad badan matalan hadduu badii mukuurto ama webigii ama berkadii ama shaawarkii inta isku shubo jirkii oo dhan dhaqo isagoo aan gacanta marmarin dee jirkii biyihii waa lagu camimo waa la hayaa khalaas niyadna waa la yimi laakiin maxaa sunnaha ka maqan sunnaha waxa weeye inuu gacantii ugu daro waaye qalabkan iyo waxaan la helay xataa waxay sahlayaan qofkii waxaa laga yaaba isagoo aan meelnaba gacan marin jirkii inuu biyihii wada gaarsiin wada gaarsiin karo oo tuubo isku sii daayo biyoah oo meel kasta ku dhaqo waxaa kaloo sunnayaasha ka mida walibtidaau bilaabid bishiqil aymani dhanka midig oo min jasadihi jirkiisa ah markaa uu qofku mayranayo dhanka midig inuu dhaqo wa tacmiimu jasadihi iyo jirkiisa inuu ku camimo bilmaai biyaha alaaa maraatin saddex jeer marka koowaad waaba khasab dee jirkii biyuhu waa lagu camimo waaj- waajibkii ba ka mid ah laakiin in saddex jeer la gaarsiiyo ku camimidda baa sunnihii ka mid ah ayib sidaas buu la imaanayaa meel kasta oo laalaaba waa mayraya dhegihiibu biyihii ku dhaqayaa ku shubaya kilkiladii indhaha ilyaradii waxaa weeye wixii oo dhan buu la imaanaya biyihiina saas ugu camimaya midigta hadduu dhaqay bidixdiibu misna dhaqaya wastiqbaaluulqiblati qiblada qaabilideedaa sunayaashii ka mida qusliga xaala quslihi markuu mayranaya xaaladeeda dee waa qof meel asturan jooga aan bannaan taagnayn ilaa qiblada cawrada lalamaba qaabilayn xamaamkiisii wixiisiba ku jira cawradiisiba asturan muxuu sameeyey dhankuu mayranaya dhanka qibladuusaa ugu jeedaa asturna waa haystaa wayaxrumu waxaa xaaraama biljanaabati bisababi iljanaabati janaabada darteed waxaa ku xaaraam ah oo la diido oo aan la ogolayn qiraa'at lqur'aan qur-aanka akhrintiis qur-aan ma akhrin karo qof junuba shuruud bay leedahay qira waa inuu uga qasto waaye waa inuu naftiisa maqashiiyey marka la diidaya hadduu isagoo junuba niyadda ka akrinayo qalbiga ka dareerinayo dee waxba afka kama akrin qur-aan aan la nasakhin tilaawadiisa waa inuu yahay qur-aanaan hadda la akrinoo tilaawadiisi la nasakhay maya dhib ma leh iyo kutubihii hore lasoo dejiyey iyo haddii wax laga helaba maalan hadda qofka biyana waayey booraysna waayey de waa tukanaya faatixadiisana waa iska akhrisanaya waxaa kaloo loo ogolaynoo xaaraamka ah walmukthu nagaansho muxuu ku nagaanaya mukthi nagaansho in yar dumaaniino la egnagaado ama ku noqnoqdo qof muslim oo qaangaara fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa looma ogola isagoo junuba masaajidka iyo derbigiisa iyo hawadiisa iyo waa isku mid walmuxaramaatuna waa ka xaaraan wixii lagu soo xarimay bilxadai اlasqari xadadkii yaraa weysada qofkii ka budhay wixii loo diiday ugu dar intaan ninkan qofkan junubka ah intaanaa loo diiday qira'at lqur'aan masaajid lagu nagaado yaa iyo wixii qof weysadu ka bidhay loo diidi jirayna waa loo diiday oo maxaa ka mid aha salaad iyo dawaaf kitaab la taabto ama la qaado kuwii waa la mid waa loogu dara baabu tayamumi buu u baab yahay booraysigii buu u baab yahay waa rukso layna siiyey innaga laa yasixu ma asaxayo atayamumu booraysi bishayin shay lagu booraysto oo min ajzaai lardi ardada jusaskeeda ka mid a ajzaada qeybaha ardada wax ka mida in lagu booraysto la ogolyahay ma jidho ilaa bituraabi ciid mooyaane alkhaalisi khaalis ah saafi ah aldaahiri daahir ah alladii boorkaasoo lahu qubaarun siiga leh ciid weliba boor leh ciid iska bacaadoo gacanta haddii la gasho aan waxba soo raacayn lama rabo waa mid boorkaasoo raacay wixii kaloo dhulka kale dhagax inaad iska gacanta iska saadhido darbi shamitaa iska saadhid oo meelaan waxba nuurad iska saadhid oo sawir saadhid oo waxaas ma kuu noqonayso waxaa la rabaa turaab ciid oo waxa weeyaan fatayamamuu saciidan dayiban baa imaamu shaafici iyo inta waafaqdaba saas ku fasiraya turaab in saciidkaas ciid looga jeedo kullu maa calaa wajhil ardi culimada tiri wax kastoo dhulka dul saaran waa aimo kale iyo culimo kale iyaguna xilligii nabiga calayhi salaatu salaam derbi baa lagu booraysay jidaar ma jirin sawirkan iyo waxaanu derbiga haddii saa gacanta la dhaho boorunbaa iska soo raacay lanna waxaan lasaa shamiitada loogu salaaxay ama loogu dhejiyey maysan ahayn derbiyada horeo dhoobadayo kaloo hadda la dhisoo kale wey saa markuu qofku yidhaahdo boorkii baa soo raacay aimadu marka xadiidkaa fasiraya bishardi an yanqulahu waa inuu soo raro boorkaas qofku boorkaas soo qaato walow min alhawaa'i hawadaba ha ka soo rartay ciidan waa inaa adigu soo qaadatay haddaad doonto hawada boor marayo dabayl wadato soo qabso oo wejiga mari iyo gacnaha haddaadan soo qaadan ee aad dhahdid isagoo qofkii iska soconaya inta boor ku kufo yidhaahdo gacnihii baa boor ii galay ama wejigii baa boor ii gala ya isaguusan soo qaadan ee awalba waa booraysan laha haddana boor baan ku dhex kufay ama gacnihii ii galeen u noqon mayso lama imaan isagu ko wa an yakuuna waa inuu yahay tayamumka iyo boorayskaasi bacda dukhuuli waqti lcibaadati cibaadada waktigeeda soo gelideeda dabadeed cibaadada waktigeeda waa inuu soo galo booraysiga lama sii horumarin karo laakiin weesaysigaa lasii horumarin karaa allatii cibaadadaasoo yatayamamu lahaa iyada uu u booraysanayo waa inuu ogyahay waqtigii inuu soo galay waay hadda qof dhintay haddii lagu tukanayo ama qof waxaaba dadka ku jira booreysanaya janaasada raba inuu booreysto qofkan xilligii lagu tukan lahaa waqtigeeda waa inuu soo galay goormaa lagu tukan karaa markii la mayray kabacdi meydkii aan la dhaqin hadduu iska sii booreyso maya haddaan xataa qofkaan meydkaa la dhaqeynayo qof inta jarjarmay hilibkiisa aan la dhaqi karin yahay waa loo booreynaya qofka meydka laftiisa moogta kanna wuxuu rabaa ku tukanaya inuu isna booreysto sabab ku keentayba kanna waa in loo booreeyey meydka kabacdi kan ku tukanaya ha booreysto ayib wa asbaabuhu booreysiga sabab asbaabta keentaa alaaatun waa saddex alwal kan ugu horeeya cadamul maai biyo waayidood wey biyaa la waay waa la booreysanaya wathani midka labaadna khowfu darari dhibaato ka baqideed wey dhib baa laga baqaya min isticmaalihi biyaha isticmaalkooda qof baa wuxuu ka baqayaa biyaha hadduu isticmaalo dhibaata inay ka gaadho oo dhibaatada waa maxay bisababi maradin xanuun dartiis sababkii aw naxwihi wixii la mid a hadduu biyaha isticmaalo naftu inay ka dhacdo ka baqaya ama xubinba u baqayaa ama xubinka manfacadiisa u baqayaa ama xanuunku inuu ku bato ka baqayaa ama muddada meeshu biskoon lahayd inay ku dheeraato ka baqayaa waa iska booreysanaya aw naxwihi wixii la mid a hadduusan booreysan jamiicada uu la socday baa kaka tegeysa hadduu biyo doonto iska booreys ama doonbooba saaran yahy hadduu doonta dhaho doontaan badda maraysaan badii anaaba biyo ii dhow yihiin halkaana biyo ka doonanaya dadkiiba isku halaagmaya oo meesha waa lagu qarqoomayaa dhib baa laga baqayaa ama baddu ku dhacaya hadduu xaggeeda u dhaqaaqo waa booraysanaya wathaalithu midka saddexaad ixtiyaajuhu hu oo maagaya ubaahashadiisa wey lishurbihi cabidiis biyaha wuxuu ugu baahday inuu cabo ow shurbi xayawaanin xayawaanihi xayawaankiisa cabidiisaa loogu baahday ixtiyaajadu waxa weeye xayawaankiisa almuxtarami muxtaramkaha waaye xayawaan uu wato noole weeye baa hadda biyuhu u baahan ama ha dhow lo- lama is waxaa la samaynaya biyaha waa la iska daynayaa waa la booreysanaya maanta hadda biyahan isaguna uma baahna xayawaankiisuna uma baahna beri oo ay safar sii yihiin ama saa dambe bay u baahan yihiin biyaha la taaban mayo naftaa daran waa la booreysanaya waaya qof nafta ka dhacayso oo dii diidaya inuu buraashadiisa iyo ubadiisa biyaha ku jirdha inuu cabo ama qof kale oo naftu ka dhacayso u diiday oo dhahaa kusiin mayo weesaan wataa weesada igama badna lama rabo waxaas naftaa la badbaadinaya kana boorkiisao isticmaalaya markaa in lagu weesaysto biyaha waaba xaaraan naf baa la ilaalinaya wa furuuduhu wudu- tayamumka booreysiga farilaalkiisu arbacatun waa afar alawal kan ugu horeeya anniyatu wey niyo wey maqruunatan xaalay tahay mid lala xiriiriyey binaqli turaabi ciidda soo rarideeda markuu ciidda soo rarayo buu niyeysanaya qofkaani markuu ciidda soo qaadanayo buu wuxuu niyeysanayaa inuu booreysanayo taas baa laga rabaa anniya weeyaan niyadaasi waa maxay waa inuu niyeysto anniyatu maqruunatan binaqli turaab xaal lala xiriiriya ciidda soo rarideeda wa biawali juz-ina lala xiriiriya xubinkan ugu horeeyo yamsaxuhu uu masaxayo minal wejhi ka mida meesha u horeyso markii weesada biyaha ahayd soo lama niyeysanayn haddana meesha u horeyso wejiga ka mid oo la booreynayo buu niyeysanaya wayanwi wuxuu niyeysanayaa almutayammimu qofka boor gebagebaysanaya booreysanaya istibaaxata salaati salaada banaysashadeeda maalan be umailu maalan tusaalan tusaaleeyaay tusaalanba ku siine taas buu niyeysanaya athani midka labaad masxul wejhi wejiga masxidiisa weeye duulan wa cardan dherer iyo ballar xata almuqbil xataa kan soo qaabilsan min anfihi sankiisa iyo washafatay labada bushumood bushumaha iyo sanka iyo waxaan o dhan boorka waa marinaya wejigii ka mid yihi waaye timaha salkooda iyo boorka in la gaarsiiyo looma baahna athaaliu midka saddexaad masxul iyo dayni labada gacnoodoo la masxo weeye maca almirfiqayni labada suxulmacooda lala qabo walaa takfi kaafina mayso darbatun waaxidatun hal ku dhufasho hal garaac oo loo oo lil wejhi wejigi iyo weli dayni la wada mariyey hal mar buu soo qaatay qeybna wejigii buu marshay qeybtii kalena labadii gacnood buu qeybshay taas maya bale laabudda waxaa lagama maarmaana laabudda waxaa loo hortilaayahay likullin mid kasta oo minhumaa ka mida wejiga iyo labada gacnood min darbatin hal ku dhufasho mustaqilatin madax banaan mustaqilatin gaarkeeda ah wejigana garaac buu leeyahay gacan labada gacnoodna mus- darba kale leeyahay araabicu midka afraadna atartiibu weeyaan tartiibtu waa maxay bian yuqadima waa inuu hormariyo masxal wejhi wejiga masixidiisa calaa masxil yadayni labada gacnood masixidood wejigaa la hormarinaya wey wayubdiluhu waxaa burinaya booraysiga maabaa burinaya yubdilu lwuduu'a xarakaadku iska khalkhaldayaan qaarkood dabcadaha iyo waxaa weeye maa shay yubdilu lwuduu'a weysada buriya hal al wixii weysada buriya baa booraysi buriya waxaa loogu darayaa isaga war riddatu diinka bixid ilaah aan ka maangalnay cadceedsi afkaas waa cadceedsaday waxa weye soomaali hore waxa weeyaan waa ka dhaqaaqay diintii qof la yiri wey waaye taasna booreysi waa burin waxaa kaloo burinaya wazawaalul maanici shaygii maanic ahaa ee biyaha inuu isticmaalo u diiday suulidiisii goormuu suulay maanicii baa zuulay qabla shuruuci intaan la gudagelin fi salaati salaada allatii salaadaasoo tayamama lahaa uu u booreysay awal inuu booreyso maanicu muxuu ahaa wuxuu ahaa biyo la-aan baa ku dhacday maanicii baa zuulay intuusan salaaddii gudagelin ama meel baa xanuuneysay xanuunkii baa zuulay ka ba-ay waaye bahal baa biyaha ka hortaagnaa biyuhu waa u muuqdeene libaax iyo bahal baa halkan sokadeeda ceelka joogay wuu booreysanayaa ilaa ma aadi karee intuu booreysay intuusan salaadii gelin baa bahalkii ilaahay ka wada ama qolo kale usoo baxdoo dishay khalaas waxa weeye booreysigii bur biyihii waa kuwaan waa isku madax banaantiine booreyso baa la leeyahy walaa yafcalu kuma sameeyo bitayamumi booreysigii alwaaxidi midka ahaa fardayni laba faral hal booreysi laba salaadoodoo farala laba farala kuma tukanayo waaya laba faral baa canaha sida weesadii ma aha oo weesadii iyo biyihii weesadii waxaa isku khilaafsan booreyska masaladan laakiin qofka booreysay isagoo aan weli salaadii gelin haddii meeshu amaba salaaddii waa galay haddii meeshaani meel biyo aan laga helin inta badan ay tahay booreysigiisa waa u jiraa haddii inta badan biyo laga helana booreysigiisa waa burayaa laba faral kuma tukanaya bal fardan hal faral faqad oo keliya ku tukanaya iyo wamaa shaaa wax allaal wuxuu doono oo min anawaafili sunnayaala allatii sunnayaashaasoo dakala waqtuhaa waqtigeedu soo galay qabla tayamuum booreysiga kahor wax allaal wixii sunnaana waa ku tukan karaa hal faral iyo wixii sunno ah sunnayaashaasoo waqtigoodu soo galay qabla tayamuum booba soo galay intaa qofku booreysan sunnaha waqtigiisu waa joog wayuciidu wuxuu soo celiyaa almutayamimu kii booreystay salaatow salaadiisiibuu soo qallaynayaa in tayamama hadduu u gebagabaystay ama u booreystay lilbardi qabow qabow daran buu saaka la qubaysan waaye ama la weesaysan waaye markaasoo booreys dab iyo wuxuu biyo ku kulaysta ma hayso iyo koronto iyo waxba wuxuu sameeyey wuu booreysay waa tukaday salaadda waa la soo celinaya waa arrin naadira arrinta ha shay naadira wey inta badan waa naadir ow amase sallaa waaya wuxuu ku tukaday fii maxallin meel oo yaqlibu uu qaalib yahay fiihi dhexdiisa wujuudulmaai biyaha helidood meel inta badan biyo laga helo mar un biyo laga waayo cillad dhacdayba wuu booreysa waana tukaday war meeshaan weligeed ooma sawira kama dhicin biyo la-aan hadhow soo celi baa lahaya salaada meel biyo laga heli jira ahayd magaalada saanoo kale biyo iskaga leh haddii mar un dhacdo in biyo la waado waa naadir weligeed lama arag baa la dhahaya somaha tan oo kale naadir xugun ma le ma maqasho marka naadir xugun ma leh naadirka la qabsan maayo waa la booreysanayaa waa la tukanayaa waana la qalaynaya hadhow markii biyo la helo inta badan meeshaan biyaa laga heli jiray sanadka waaye mar un baa la waayo magaalo ama meel baa inta badan roob la heli jiray sanadka xilligaas saa sanad un baa la waaye ma la mid baa mise la mid maaha waa la mid waa la yidhi marka ma meeshii lagu booreystaa la fiirin meesha meesha salaadda hadda marka la gelayo lagu tukanayo halka intuu halkan ku booreysa waqtiga soo galay gaadiid dheereeya inuu raaco meel kale ku tukanayo magaalo fog oo kale isagoo maraya ya xagee la fiirinaya ma meeshii booraysku dhacaa la fiirin mise meesha salaadu dhacayso walcibratu bimaxali salaati wey meesha salaadu dhacaysa wey laa bimaxali tayamu meesha a boor ciidda ka qaadatay maaha meesha aa ku tukanaysid haddii biyo qaalib u yihiin soo celi haddaysan u ahayn soo celin ma leh wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab